shalay dagaal ku dhiyay meel leerow tuulada moorgaawi leerow yaa ciidamada dawladdii oo nimankii nabaddiidka ayaa dagaalo ka dhex mareen alxamdulilah runtii khasaaro dhamasho dhaawacba lamada dhana beleyi marka nabaddiidka walku guulaysidii alxamdulilah marka xaalad dagaal kasta ayaa jaray shalay
waya dagaalada waxaa leeyahay ilaa iyo maanta way ka dhacayeen degmada
maya saaxib waa tuulo oo soddon kilomitr magaalo jirta ayaa dagaalada ka dhaceen
ha marka khasaare maxay noo sheegi kartaa oo ciidamada dawladda iyo ama shabaabka qudhooda aada u geysateen ama dadka rayidka intaba
runtii niyo dhamasho badan dhaawac badanaa ka jira meeshaas ciidamada dawladda ilaa dhamasho sideed qof ayaa ku dh ayaa ku dhamatay ilaa sagaal qofna dhaawac waaye marka nimankaas nabadiidkana ilaa hadda walaa luqubo maanaha nimankaas nabadiidka laku dili ilaa toban ishan qofood dhamashe labaad ishan qofood dhaawac intaas ayoona kolley khasaarada intaasu iyo ku badan intii un hubno maanaha maanaha rusuldaadkaasmiga intaasu soo markii horeba dagaalku soo al-shabaab kuma soo qaadan fariisanka ciidamada ma nimankaas nabadiidka weerarkiyaa qaaday ciidamada fariisimahaas ciidamada dawladda marka hore fariisimo jahay nimanka nabadiidka weeraraas ubi waxaan walas ku aabi ciidamadiiaana ka sugan magaaladaas ciidamada dawladdaana ka sugan
waya marka degmada xudur hortaan ognahay markii horeba goodaan bay al-shabaabaa go-doomiyey maxaa idin kaga qorshaysaan marka saaib arrintaas arrintaas yarta in maanaa nimankaas nabadiidka meel kasoo rogan lakala degaalo marka horan waa kala degaalamaayo shalay keliya lama meel dagaal ku dhii dhinacan oo tuulo dheer oo abadbeeday dagaala ku dhii nimankaas nabadiidka dhibaatooyinka geysii hublaaku ku furudi khasaare maku jan dhanowsa ciidankan soomaaliya laakiin dagaalka lamaado moorgaabay ku dhii dagaal wiinahay oo maanaha khasaaradaas dadku deerta insha allah wayba wedni hadda dardar oo maanaha howlgal howlgal oo maanaha nimankaas nabadiidka dagaalama deegaamada lagu koreeyo armayo yo wedna alxamdulilah waana wabadana ka guulaysin haddana ka guulaysa doon haddii laayeen laakiin guddoomiye sida hadda muuqataba shabaabka ayaa weerar soo qaadaya xarumihii ciidamada ay deganaan haade hadda kolley oo weerar ka qaaday dhinaca un ciidamada dawladda weerar ku qaaday dhinacan iyo dagaalaa ku qaaday
mar haddii xarumaha ciidamada ay degnaayeen iyo saldhigyaduba al-shabaab weeraro ay kusoo qaadayaan soo ma muuqato in awooddii ciidanka markaad sheegteen aad ku xoreyn lahaydeen deegaanada ay go-doomeen shabaab inay aada u liidato
maya ma liidayna run ahaantii hamar oo dawladdii soomaaliya iyo ama soodhan aldarooga maalin kasta iyo weerar ku dhigaay qarax la beegsadaaay hoogaal laga garaacaay weerar ku dhigaay dawladba hataa barnaamijyada soomaaliya ku jira dawladihii puntland oo kale saas oo kale meel ka saas waaya weerarkaas ay lamidan yahay al-shabaabka mooshi weerar oo maanaha awoodinla kaweya waay maaha dhibaatooyinka meelkaasi soomaaliya ku jira rosaasan kawedan olan walba kumana soomaalida kumadana marka dhibaatooyinkaas dhibaato khaasana soomaali dhan ay qabta dhafkursiga
in marar badan aad warbaahintaad ka sheegtaan oo dhahdaan deegaanada la xoreynayaa welinaysan bilaaban marka soo caqabadna kumaaha dadkii deegaanada ay go-doomiyeen shabaabku
maya caqabad mae waa isku day jeer isku day taasi sheeg maamud madaaweynaha soomaaliya amiin kasta ilaado ku hadlaawayba le wala horeeye aawal hornimadii ilaa si afar sana wala la horeey la guraayo waata ma horeysan marka un dawladda soomaaliya haddaa wada kahayna dawladda soomaaliya ilan dawladda ayna dawlad kale miyiniya waayoha ku baadhaynuna ka dhawaaqo nuusaas ay rabayn marka dadka waan horeeyana oo dalka in la horeyo diyaaran hayna dawladda dhaawaayo iyo dawlada ko iyo dawlad goboleedka waaye saa la soo laakiin dawladda wana miiniya
marka hadda qorshaha kama dambeysaad wadaan maamulka inaan degmada xudur muxuu yahay gudoomiye
dagaala ka jarnuna rumaanti dagaala ka jarna dawladna damboyto oo maanaha degaanadaas liifan karayo ayfanamale ilaa had shalay for example haddii un haddaan kasoo qaado labaatan qofood dhimasho dhaawac ciidamada dawladda intaasa khasaaraha deerti dawlada kudalasamale wasiirkaashaniga kudalaamale dawlad kale kudalaasamale dadka markan dad deegaan ahaan iska talagala in aduunkaas isku reeban go-aan shii waaye dawladna maanaha garabanka aynamashayn hantaa ku reebaaynu waxaa sheegtay inaysan jirin wax dhaqaalaha ama taageera aysan ka helin dowladda federaalka soomaaliya ay ku salaysan dhinaca howlgallada ee dagaalada ka dhanka al-shabaab hab yaraatee walyarataa ma jiran raashin raashin oo ciidamada saajar waa kala maanaha fan ee ma jiraan hubka ciidamada ma dheyli tiran laan la socda ma le laan deegaanka weydiyo ma le ciidamada intiluu mas-uula weydiyo ma le runtii dhibaatadaas dhamnoona ka deegan ahaan niman codobka in la dagaalamnay go-aanka nimanshii maana dhinaca dowladda eedaan ku liidana oo tasiiraadka dowladda eedaan ku liidano marka mar haddii dowladdii federaalka soomaaliya xaggeeda aan wax dhaqaale aan iska haysanin taageera inta see suurtagal ku noqon karta in howlgallada aad ku guulaysataan oo shabaab oo awood lehna aad ka saartaan wallahi saahib arantiya isku day waaye isku day waaye macnaha una al-shabaab muddo badanaa wada dagaalamaani anna antaasaniyo maanaa dagaalaas kala jerni marka alxamdulilah warbadan ku guulaysani haddina insha allah waybaa ka rajaynaya inaynu ku guulaysan laakiin ciidamo haddii dagaalamaayaan oo maanaa dawladna ka tiirsanyin waylan baahanyaa tasiilaad iyo intil nayn dhamaastira daawadii hore in dhamaastirna dhagaatiirtii hore la kubadgaray balaalajo maanaha shadaaladii howlgasho la diyaar garay tasiilaadka ciidamada la haqabtira walaasna maanaa ciidamada muraalan heernaqdaan walaasna maanaa ka dagaalama badan hab yaraatee ma jirta ciidanka marka unu aha kalay kubaysana iyo maanaha nimankaas codowka markas yaa la dagaalamaanaya weerarna la galaana yaana ku guulaysadaan